آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار هذا كان باب بيان الصفات وحو بابيسن يهي caddayntii la caddaynaya tilmaamaha iyo صifaadka alatii صifaadkaasoo yucrafu lagu garanayo bihaa صifaadka fi dunyaa adduunyada inta la joogo ahluljannati ahluljannada iyo ahlunaar bal ifa صifaadka ama tilmaamaha dadka ahlujannuhu ay leeyihiin ee bal lagu garan karaa adduunyo iyo dadka ahlunaarkaa sifaadka iyaguna tilmaamaha ay leeyihiin taas buu baabku u baabaysan yahay xadaثanii abu غasaan الmismaciy ومحamed بn الmuثanى ومحamed بn bashaar بn cثmaan wlafd لabi غasana وبn الmuثanى lafdigana saddexan sheeka labada dambaa leh mee labada horaa leh qaala waxay yidhaaheen xadaثanaa mعaad بnu hishaami qaala xadaثanii abi can qataadata عن مضرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلي معاذ بن هشامku aabihii buu ka warinaya waana hishaam udastawaaye kolley magaciisiyo nisbadaba ay noo iman doonaan imanka xadiidka duruqdiisa dambe ee dee iyaguna waa laba kitaabka aad iyo aad uguba badan dee aad ha u kala sarreeyeenoo hishaam waalidka ayaa ka itqaan iyo baldardi badan inankiisa marka ciyaad ibnu ximaarna waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah kolley magaciisi waa kan aad bay axaadiidiisu u yartay walow la yidhaha ilaa kontomeeyi hijirada waa soo gaadhay oo xadiidkan aan hayno oo kolkol qaybi marka laba socotana gaar loogaba saaro dee gaar loo wariyo ay balko ay kala tiriyaan iyo malaa laba xadiis oo kaleo sunanta barhkood kuba sugan baaba waxa miziya ay usoo naqliyeen ama tuxfatalashraafka wax axaadiisa uu leeyahy inta kuba sugan intaa weeye waa saxaabi aada u axaadiid yar asxaabtii rasuulka ilaahayna kaba mid ah wuxuu yihi markaa saxaabigaasi ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yihi daata yowmin maalin fii khudbatii khudbadiisii waa khudbaynayey markaa khudbada dhexdeedii baa wuxuu ku yihi alaa hooyay ina rabbii rabbigay amaranii wuxuu i amray an ucallimakum inaan idin baro maa jahiltum wixii aad ka jaahil noqoteen ee jaahilka ka ahaydeen ee aydaan garanayn inaan idin baro oo mimaa kii ka mida kaasi callamanii uu i baray yowmi haadaa maalintaydan macnaa waxyibaa u yimi maalintaas baaba rasuulka ilaahay waxyiguu yimi umuurahana isaga lagu ogeysiiyey haddaba waxaa maalintaa loo soo waxyooday ee isagaba maalintaa la baray waxyi laguma baray ayaa ilaahay amray inuu ummadda gaadhsiiyo oo iyagana uu ogeysiiyo uba sheego waatan kullu maalin naxartuhu cabdan xalaalun kolley waxaan qadaraynaa halkan dee imaka ficil oo qaala allahu tacaala waana wixii loo soo waxyooday rasuulka ilaahay xadiid qudsi buu noqon waana dee bal maalan waana umuurahan loo ilaahay amray inuu gaadhsiiyo ummadda ee uu maalintaa u sheegaya isna maalintaa loo soo waxyooday ilaahay wuxuu yihi kullu maalin xoolo kasta oo naxaltuu aan siiyey cabdan addoon addoommahayga ka midii xalaalun xalaal weeye oo wixii dee ruuxa ilaahay milkisiiye uu siiyo ee taasoo kale waxa weeyaan xoolihii kullu maa yutama walbaaba la yidhaaha laakiin waa ti aynu soo marray casharadan intan kuba soo jirnay dadkii jaahiliyada ahaa waxyaalo aan ilaahay xarimin inay xaaraam ka dhigeenoo xoolahoodii ay dhaqanayeena waana tan dee suuratumaa-ida iyo saa'ibadii iyo wasiiladii iyo baxiiradii iyo waa xayawaankoodii iyo xoolahoodii waxay kaba mid ahaa ilaahay aanu ka xarimin xalaal u lahaayo lahaayeen aya iyagu dee waxa weeyaan shayaadiin waswasadood iyo shirkigoodiibay iska xarimeen markaa tii bay radin u tahayoo waxay aan siiye addoomaha maaha dee wixii dariiq xaaraama kusoo galaa isba uma banaanaanayo wixii sharcan xaaraamta aha waa xaaraamti un ee waa waxyaalaha xalaasha ee isagana dariiq xalaala uu ku milkiyey taxriim uu isagu iska xarimay oo uu yihi waxani waa xaaraam iyo kanaa xaaraama xaaraam kuma noqonayo kol haddaan ilaahay xarimin ilaahay hadduu xalaal ka dhigay xalaashin weeyo kula maalin xoolo kasta oo naxaltu aan siiyey cabdan addoon dee addoommahayga kaba midi xalaalun xalaal weeye oo taxriim iyagu ay iska xarimeen xaaraan kuma noqonayo dee si aan sheegnayna ujeeddadu waxa weeyaanun waa inkaar halkan la inkirayo wixii ay iyagu naftoodii kaba xarimeene neefafkaa ay u nadarayeen sanamadoodii ama markay in da-ah ay dhalaan ee dhowr da-ood ay dhalaan ay bal matalan caanahooda iyo hilibkoodii ay iskaba daynayeen ama ay fara kaba qaadayeen iyo bal markaa waa kuwaa saaibadii wasiiladii baxiiradii xaamigii iyo waxyaalaha caynkaasa intaa in ka badanna suuratu ancaam kolley aayadda boqol iyo shan iyo soddon oo jaahiliyada wixii ka dambeeyey oo waxyaalihii ay dee bal matalan si arrintoodu ay ahayd aayaadkaas ilaahay kagaba warramay akhbaartii jaahiliyadiiyo xaaladoodii bal kuwaasna way soo gelayaane muhimku waa inkaar la inkiraya halkan wx aan ilaahay xarimin oo uu ruuxu xarimu idhaa xaaraan bay tahay oo waxyaalaha ilaahay baneeyey ah wa inii anigu khalaqtu waan abuuray cibaadii addoommahayga xunafaa xalayin dad toosan oo dee xaqii kuba toosan oo qaabiliyey iyo aqbalo leh macnaa fidradii islaamnimoay ku sugnaayeen qalbigoodii wuxuu daahir ka ahaa shirkigan iyo xumidan wixii xaqee loo sheegana dad aqbalayo u diyaaray ahaayeen laakiin maxaa dhacay xunafa sidaasaa ilaahay ku abuuray waa fidradii ilaahay subxaana watacaala kuba abuuray wa inahum iyaga atatum waxa u timi ashayaadiinu shayaadiintiibaa u timi waswase iyo dee markaa hadlayn fajtaalatum waxay ka leexisay can diinihim diintoodii kolley abwaabtii qadarka xadiidkii aynu kuba soo maray ee ahaa kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo kastoo dhashaa fidradu ku dhalanaya waa fidradii islaamnimo waa qaabiliyada uu xaqii aqbalayo haddii laysku daayo oona cid bedeshaa jirin dee xaqii unbuu qaadan lahaa laakiin labadiisa waalid baa bedelaya waa iyagu oo ama yahuud ka dhigi ama nasraano kolba waxayseen ama majuus kaba dhigi bal taasi waa mid oo fidradii waxaa bedelaya dee dadkiisii iyo bi-adiisna way bedelaan shayaadiinta waswasadoodi iyo waxyaalahaasna sidii ilaahay subxaana watacaala ku abuuray istiqaamadii iyo toosnidii iyo inay qaabiliye u leeyihiin xaqa ama fidrada ay kuba sugan yihiinna shayaadiintii baa kaba bedelay oo shayaadiintii baa uga timi oo fajtaalatum manaa ijtaalatum wa azaalatum wasarafatum wey waxay ka ged leexisay ka kaxaysay oy ka suulisay can diinihim diintoodii waa haleyn ay haleeyeen iyo waswasadaas waxaramat way xarimtay shayaadiintii calayhim korkooda maa axlaltu lahum oo waxaan ay iska xarimeene magacyadaa kala duwan ay u bixiyeen bayne waswase shaydaan iyo qurxintiibay waxaan iskagaba xarimeen iyagoo kaba dhigayo si waxay taas ilaahba ugu dhowaanayaan iyo haddaba shayaadiintiibaa intay diintoodii ka leexisay wixii anigu aan u baneeyey kaba xarimay sida waxyaalaha ay magacyadaa kala duwantay ku magacaabeen ee xayawaankoodii ahaa iyo xoolahoodii ay iskaba xarimeen wa amaratum shayaadiintii waxay amartay an yushrikuu inay u shariig yeelaan oo bi aniga ay igu shariig yeelaan maa wax lam unzil aanan dejin bihi waa isaga shaygaa de waa shiraagiisyata suldaana waxuja wax daliila macnaha wax daliila oo ama caqliya ama naqli oo kaleo iyo wax xujaa oo arrinkan la raac oo la qaato oo lagu dhaqmo oo aan soo dejiyey iyo aanu jirin ayay iigu shariig yeeloon de waa asnaamtii iyo wixii kala dunaayay caabudeenba ay shayaadiintu ay u qurxisay dadkii iyadoo waxaasi wax burhaana wax suldaano wax xujo uu leeyihina aanu jirin wax daliilo ama caqliya ama naqliyo inuu cibaado waxaan mutay iyo in la caabudo ama ilaahay uu waxla wanaagsadaana aanu jirin wa in allaha ilaahay nadara waa eegay intaa hore de waaba qawatan qaalaan qadaranay de waa kaa khitaab waabuu ahaa ilaahay subxaana watacaala kalaamkii oo taas haddaba rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi wainana waxii loo soo waxyooday wain allaha ilaahay nadara wuu eegay ilaa ahli lardi dadkay dhulka deganaa famaqatahum macnaha waa ashadd albuqdi baa maqti la yidhaahaa naclaasho ka ugu daran macnaha waa karhayoo uu nacay dee waa dalaalkaasay ku sugnaayeen xumaan bay isku raaceen shayaadiintiibaa halaysay marka ilaahay subxaana watacaala dee waa kuwa hadday yihiin carab oo jaahiliyadoodii asnaamta caabudaysay iyo hadday yihiin qolooyinkii markii hore kitaabka la siiyey diintoodii kaba tegay ee iyaguna kaba kufriyeyba ee ama laba yimi tasriifkii ina allaha haalisu halaaa lahaa ama waa ciise ina ilaahaybaa lahaa ama cuseyrbaa ina ilaahay ayu dee waa waxyaalahaas waa markaa labada qoloba ilaahay subxaana watacaala abgadahum wakarihahum carabahum carabtoodiiyo wacajabahum cajabkoodba ilaa baqaaya waa waxoogaa haraadhsanaa baqaaya waa jamcu baqiyatin sida cadiyatin ba cadaayo loogu jamciyo waa waxoogaa dee kaba harsanaa dadkaa hore toosna ee shayaadiintu aanay hadlayn diintoodii aan kaba tegin oo min ahlilkitaabi ahlukitaaba u mooyeen oo macnuhu waxa weeyaan dee intaan rasuulka ilaahay lasoo dirin bicadiisa horteed waktiga caynkaasa haddii marka la eego dhulkii waxaa caam yeelay dee shirkigaas iyo dalaalkaas baa caam yeelay carab iyada dee hadalkeed badaayo waa kuwa asnaamta caabudaya ayay ahaayeenba nimankii ahlu kitaabkaana dee markii yahuud marka la eego dee markii lasoo gaadhay nebi ciise ay diideen inay nebi ciise rumayn waayeen cahdigana lagagaba qaaday inay nebi ciise rumeeyeen markaasay diintoodii kaga tageen wixii diintoodii cahdiga laga qaaday markay nebi ciise diideen baabay diintoodiiba kaba kufriyeen iyagu nasaare markay noqotona waa kuwan dabadii laba yimi ama tasliidkan ay yidhaaheen de in allaha haalisu halaahatin saddex dee ilaah ay sheegaan oo kale oo de bal matalan ama ay ciise inay ilaahay yidhaaheenba oo kale ay ka dhigeen dee maryam oo kale saaxiibo iyo zawjo ay kaba dhigeen waa iyaguna kufri ay kaba tegeen waxa weeyaan diintoodii waxoogaa yar oo iyagu xaqii haystay oo ku dheganaayo kuwa roobaantoodii iyo kuwa oo aan wax bedelin ee diintii aan la bedelinna haystay un mooye marka wixii kale dalaalkaasay isku raaceen weeye macnuum waana qabla bicati rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam waa intaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laba soo dirin baqaaya ahlalkitaabna waxaa loogaba jeedaa waa intii diintii xaq ahaydeen tabdiilka lahaydeen weli aan la bedelin haysatay wa qaala ilaahay waxaanuu yidhi inamaa bacadtuka waa rasuulka ilaahay dee soo diritaankiisii waan ku diray adiga liabtaliyaka si aan adiga ku imtixaano oo risaaladan aan kuu dhiibayo iyo xaqan aad dadka gaadhsiinaysa iyo tawxiidkan iyo dee camalkii saalixaad uguba yeedhayso waa wax sabir u baahan hawl adag bay leeyihiin oo dhibtoodii iyo shiddo iyo waxyaala waa tan dagaal xataa iyo dhib kale lagaga hor yimi haddaba adiga si aan kugu imtixaano gaadhsiinta aad gaadhsiinayso dadka maalan dee risaaladan aada gaadhsiinayso ee taas u sabrayso wax alla wixii kugu yimaada halkaas oo dhanba saan kugu imtixaano waabtali aan imtixaano waa kuwa lagu dirayo waa dadkii iyo ummadihan uu dee xaqa gaadhsiinayeyna aan imtixaano oo bika adiga aan kugu imtixaano waa ciddii rasuulka ilaahay loo soo dirayba dee raacitaankiisii iyo rumayntiisii dee waa kuwa barhkoodna ay rumeeyeen markaas iimaan hagaagsan ay laba yimaadeen kuwana ay dee la coloobeen ay la dagaalameen ee kufrigoodii ay baaqi ku noqdeen kuwa iyagu nifaaq shay dee afka iimaan kaba sheegteen laakiin munaafiqiin ahana way jireen haddaba waa adigana si aan kuu imtixaano aan kugu imtixaano bal risaaladan gaadhsiinteeda dadka aad gaadhsiinaysa iyo sabir aad ku sabirta wixii xaggaa kula kulmayo o dhan dadkiina aan ku imtixaano waa xaqa yimi dee waa xagga adiga raacitaankaaga iyo rumaynta iyo aqbal ay kaa aqbalaan taas oo dee kii aqbalayna waa ruuxa imtixaankii ka soo baxay kii kalena waa kaa halaagsamaya haddaba taasaan kuu soo dirayba inamaa bacadtuka waan ku diray liyaabtaliyaka siaan adiga kuu imtixaano oo kugu imtixaano waxaan aan kugu kalifaye min tabliiqi risaala iyo inaad uqumtaa wixii lagu amray wa abtaliya aan imtixaano oo waa dadkii bika adiga oo de waa waxaan aad laba timi aqbalkeed iyo qaadashadeed iyo raacitaankaaga iyo taan kuba imtixaano waanzaltu waanan dejiyey calayka korkaaga kitaaban kitaab baan ku soo dejiyey kitaabkaasoo laa yaqsiluhu aanu maydhahayn almaa-u biyuhu oo kitaab baan kugu soo dejiyey adiga aanay biyuhu maydhahayn oo welibana markaas biyuhu aanay maydhinoo taqra-uhu aada aqriyaysid naa'iman xaalatay adigoo hurda iyo wayaqdaana xaalatay adigoo soo jeeda kolley xagga biyuhu inaanu maydhahayn macnuhu waxa weeyaan waayo kutubtaa hore malaa nicmadan weyne ilaahay inooguba nicmeeye ahaa inuu inoo sahlay oo uu dadkii u dhib yareeyey qur-aankii in la xifdiyo iyaga taasi may jirin laakiin inaga waa kaayo walaqad yasarna alqur'aana lidikr fahmi mudakir bal markaa ilaahay baa dhib yareeyey xifdigiis iyo taas baaba dhib yare akhbaarta israailiyaadka barhkood oo kolley malaa tilmaamo sifad de waa adigu khabar israailiya aan leeyahay dee kutubta qaarna ay soo naqliso shuruuxda meelaha ay soo naqliyaan ayaa hadala soo aroori kamida inuu nebi muuse yihi ilaah waxaan helayaa ummad anaajiilhum fii suduurihim fajcalhum min ummatii deetaa lagu yihi daka ummatu axmed wey ummad ayaa dee tilmaamteeda arkaa sifaadkeeda aan arkaa anaajiishood iyo kutubtoodu laabahooda ay ku sugan tahay ee ummadayda ka yeelo meeye taasi waa axmed ummadiisaa laguma yidhi haddaba xaggan marka la eego aanu maydayn kitaabkii maxfuudun fi suduur wey waa kitaabka la xifdiyayo laab ku xifdiyan ee de isaguna ilaahay ilaaliyey dee ilaa dee qiyaami saacaba taas aho haddii bal maalan dee waraaqahan waaba la googoyn karaa la maydhin karaa waxba laguma samayn karaaye laakiin xifdigii iyaga wixii laab lagu hayay biyoma maydhayaan ruuxiina si kale loogama kaxayn karo haddaba kitaab baan aanay biyuu maydhahaynba taas oo dee inay laabihii kama tirtirayaan biyo iyadoo bal maalan ama kuwii kufaarta iyo wixii oo kale iyo dhammaan haddii la yidhaaho isagii baan tiraynaa waraaqihiisaa googoynayna waa gubaynaana qur-aankii waa kaa dee maxfuudun fi suduur ba laabihii ku xafidan oo macnaa la aanay biyo maydayn macnuhu taas weeye ay maxfuudun fi suduur laa yatadaraqu ilayhi dahaab bal yabqa calaa mamari zamaan ama xagganin taqra'uhu naa'iman wayaqdaana kolley imaam nawowi siduu culimada kaba soo naqlinayo macnuu waxa weeye qur-aanka aan kugu soo dejiyey wuxuu noqonayaa mid adiga kuu xafidan haddaad hurudana dee intaa la hurdo qalbigii kama baxayo iyo haddaad soo jeedaba ama macnuu waxa weeyaan in waad aqriyaysaad waxaa ku lagu fudaydinaya oo laydin fudaydiyey aqrintiisa oo xa loo wada un waa xagga yusrigii iyo suhuuladii iyo fudaydinta ilaahay subxaana watacaala fudaydiya uu sahlayba ama taas weye bal taqra-u naaiman yaqdan wain allaha ilaahay amaranii wuxuu amray an uxariqa inaan gubo qurayshan quraysh aan gubo gubitaanka hota in soo maray oo dee ilaah baa wax guba subxaana watacaala iyo bashar looma ogola inuu dab wax ku cadaabo macnaa waxa weeyaan un waa la jihaadkii uu rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh kolley bacda alhijrana wey iyagii la jihaadayey ee waxa weeyaan la dagaalamayey taasay kaba dhalanaysay layn iyo dil iyo dhaawac iyo wax kastaaba ay kaba dhalanaysay tiibaa lagaba cabiray maka halkan gubitaan oo ilaahay wuxuu amray an uxariqa qurayshan macnaa iyagiina la jihaado oo la dagaalamo kolle dee xaqii aqbali waayeen faqultu waxaan idhi rabbi rabbigayow waa waqtiyada haddee jihaadkan ah ama loo jidayn doono idan macnaha haddii anigu aan dee ku dhaqaaqa gubitaankooda iyo la dagaalamkooda idan waa xaalada iyo goorta yaslaqu way burburin ra'sii madaxaygay burburinoo fayadacuuhu way ka tegi khubsatan isagoo ah dee kalkhubsati macnaha dee waa in salqigu waa dee burburin madaxii laba burburiyo dee saakimistaba marka ama khubsiga marka laisleeya waxa lagu daray idaamkii loo futeeyo loo googooyo kale saasay adigu madaxaygiiba way diliyo way burburinba taas bui oo dee waa ujeedadu markaa dee quwadoodiiba u dhamayd farihii bay lahaayeen muslimiintu way koobnayd marka haddii aan taa kuga dhaqaaqo dee arrintaasaaba iman qaala markaa ilaah baa wuxuu yihi istakrijhum siintiyo taadu halkan dalab ma faa'iideynayso macnaa akhrijhumun weeye oo dalab oo adigu doon bixitaankooda maahe waa akhrijhum saar ka saar diyaartoodii de kama istakhrajuuka ee kama akhrajuuka siday kuu saareen oo si iyaguba ay kugu sameeyeene ay ku saareen waa haddaanay rumayn xaqa aqbali waayaan dee kama saaroo bixi waqzuhum ku duul iyaga nuqzika waanu kuu kaalmayn oo waxaanu kaa dhigi mid duulo kuba duula macnaha waanu kuu dhib yarayn oanu kuu saariy oanu kuu fudaydin duunimaadkii aad duulaysay waananu kuu nusrayn oo gazwigaas baanu kuu kaalmayn waanu kuu hiilin annagaa kuu nusraynayne waqzuhum nuqzika wa anfiq bixin oo dee sabiilka dacwada iyo dariiqa jihaadka waa wixii maale dee kuu dhib yaraadeed hayso eed hesho bixi fasanunfiqa calayka kalley dee waxay nasbisanaysaa fa-dana waa dee jawaabteeda markaas kolleyna waa dalab baa kaba horeeyey makana waana dalab sariixa amarkaas sariixa oo meelihii dee fa'daa sabiyada ay wax ku nasbin jirte wa anfiq nafaqa iyo bixi fasanunfiqa nafaqayna calayka adiguna marka haddaad bixiso wixii aada bixiso ee ilaahay baa subxaanahu watacaala khalafkiisii iyo ciwadkiisii buu ku siin mid kaba badan buu ku siin ee macnaha halkan uu waxan uu bixinayo iyo infaaqiisana waa infaaqa dee wixii isagu kolba helayay dee dariiqa jihaadka iyo dacwada iyo diinta faafinteeda uu kuba bixinaya annaga anaguna markaa ku siinayna bedelkiisi iyo risqi kaba badanba wabca dir jaishan ciidan nabcahu waanu diri khamsatan milahu shan isagii lamida oo waxa weeye bal maalan waaba dee si uxud iyo ama beder oo kale iyana ilaahay uguba ballan qaaday oo hadday dee sabir laba yimaadaan in dee ilaahay khamsata alaaf min almalaa'ikaba uga soo dirayo adigu ciidan dir ciidankaas shantii waa khamsata adcaafi hada jeish aladi abcaha wey ciidankaa dirisay shan laabkii ayaanu anaguna malaa'iga oo dee ta'yiid u ah xoogeyn u ah markaas ayaanu anaguna raacinayna on diraynaaye macnaa waxa weeyaanuun adigu dee jihaadka aad gelayso ilaah baa kuu nusrayn kuu kaalmayn ciidanka aad diraysana malaa'ig baa ilaahay ku xoogeyn ee adigu ciidan dir ciidankaa aad dirtay mid kaba badan oo bal shantii gaadhaya ayaanu anaguna raacinaynaaan diraynaa waa malaa'igtii waqaatil la dagaalan biman adaacaka waa maca man adaacaka weeye waa ciddii adiga ku adeecday kuwa waxaad kula dagaalantaa man casaaka kii ku caasiyey oo dee waqaatil la dagaalan man casaaka weeye ciddan ku khilaaftay ee ku rumayn weyday la dagaalan yaa isagii isla socda waa biman casaaka kuwa biman adaacaka ciddan adiga ku adeecday kuwa adi wamacooda kaxaysanayo dee ciidankaagii ay yihiin waxaad la dagaalantaa ciddii ku caasiday bal intaasi kolley baabka wuxuu u baabaysnaa asifaat alatii yucrafu biha fi dunya ahlu ljannati wa ahlu nnaar sifaadkii markay noo bilaabayaan waayo xadiidku waa dee guud ahaan waa xadiidkaa dheero waxi markaa loo soo waxyooday uu dadkana gaadhsiiyo ilaahay amray inuu dadka gaadhsiiyo maalintii loo soo waxyoodayba waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh intuu khudbeeye xadiidka soo gaadhsiiyey iyagana u sheegeen qaala rasuulka ilaahi wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maxalushaahidku halkan weeye waahluljannati ahlu jannuhu halaaatun waa saddex qolo saddex sinfi saddex shaksi maa saddex sinfi waa dee dad saddex nooc ama saddex sinfi oo dee sifaat gaara leh kuwaa weeye waa dee intoodii badan duu suldaanin madaxtinimo ama suldaanku u saaxiiba oo muqsidun caadil ah oo mutasadiqun dee dadkii uu isagu madaxda u ahaa ama uu wilaayadiisa ku hoos sugnaa ayuu ixsaan falaya koodii baahnaayo kii faqiirkaha kii miskiinkaha koodii baahnaayo wixii ilaahay dee gacantiisa kuba sugnaa maaha wuxuu isagu dhaqanayo wuxuu meel geysanayo wuxuu cid isagu dee gaar ah uun uu siinayo ku khaas yeelaye waa kaa uu sadaqaysanayaayo dadkiibuu ah yahay kaa u samafalaya oo muwafaqun la waafajiyey macnaa dee dariiqii toosnaayo wixii fiicnaa iyo taa la waafajiyey kaasi waa mid waa nooc ama jinsi waa ruux wilaaye leh wilaayadu mid caama ha noqoto ama mid dee caam ayaanay noqonin ba ilaa bacda shuraac xataa wilaayadii qoyskaba ay halkan soo geliyaan adugu waa ruuxaa suldaan muqsid weeyo waa caadil waxaana dee shay kastaba halkii uu ku habboonaa buu dhigaya ciddii xaq lahaydba xaqoodii buu gaadhsiinayaa waa ruuxa waa dee kaa munsifkee caadilka ah waa mutasadiquna waa wixii dee maalkee uu hayay ee taas iyagii kama haysanayo meel aan meesheedii ahaydna kuma bixinaye waa sadaqaysanayaayo kii faqiirkaa iyo kii baahnaa iyo kii bal dhibaataysnaaba waa u ixsaan falaya waa kaa muxsinka muwafaqun macnaa ruux la waafajiyey weeye oo dee umuurahaba waa tawfiiqe wixii fiicnaaya toosnaana iyo duruqdii khayrkana waa la waafajiye kaasi isaga waa sinf waa ahlu janna kaasi ruuxa sifadaa le waa sifaadkii jinnada wa rajulun mina nin weeye nin keliya loogama jeedo waa nooca iyo jinsiga wixii sifadan leh raxiimun naxariis badan oo raqiiqu lqalbi qalbi jilicsan likulli dii qurba wa muslimin ruux kastaoo dee qaraaba ah iyo ruux kastaoo muslimaba u qalbi jilicsan u naxaya u naxariisanaya bal taasba wey oo raxiimun naxariis badan macnaha oo isagu kii labaad weeye raqiiqulqalbina kolley tafsiir bay inoo sii tahay taas barhkood baa raqiiqulqalbi kuba dhufay qalbi jilicsanoo markaa la waaniyo wax loo sheego taas dee qalbigiisii waa ku ta'asuraya arrinkaas waa qalbigiisiibaa u jilicsanoo xaqi buu aqbalayaayo waanadiibuu ku ta'asurayaa laakiin waxaa ka mudan iyadoo de waa kana likulli dii qurba wa muslim waa raxmaddii ayay riqadani tahay haddaba waa ruux kasta oo intuu naxariis badan yahay u jilics qalbi jilicsan kii qaraabadiisa ahaa oo dee siladii arxamkii waa ti fadliga ay leedahay hore aynuu soo marray muslimiin maaha mid dee intii qaraabadiisa ahayd un haddii uu dee ka naxaya ama u naxariisanaye waa ruux kastoo muslimaba isagii u qalbi jilicsan una naxariisanayo midna adigu waa ruuxa naxariista badan hadday qaraabo tahay iyo hadday dadkii kale muslimiinta ay tahayba u naxariisanaya naxariista badan ruuxa naxariista alihina dee waa ka horeynuu soo maray inamaa yarxamu llahu min cibaadihi aruxamaa dee man laa yarxam laa yurxamna waa tii cagsigeed ahayd ilaahay addoomihiisa wuxuu naxariistaa kuwa naxariisa ka naxariisanaya ilaah baa u naxariisanaya kii aan naxariis lahayna dee qeybta kale ku biirayaayo ilaahay uma naxariisanayo haddaba kaa naxariista badanna waa sifadaas sifaadkii ahlu jannaha weeye kaasna wacafiifun mutacafifun mid u ciyaarin wacafiifun mid dhowrsoon wey waa cafiif wixii aan laa'iq ahayn iyo wixii aan banaanayn buu ka dhowrsanayaa mutacafifo markaa marka horeba dabcigiisiiba taas mutacafifun isdhowraya oo wixii xaaraamtaa iyo wixii shubhada iyo wixii aan banaanaynba iska dhowraya kalley aad bay isugu dhow yihiine laakiin cifadu waxay tilmaamaysaa waxaan ruuxa dabiica iyo khuluq baabu u yahay oo waa ruuxaa dhowrsoonee cifadaa leh iska dhowraya wixii aan banaanayn faaxishtii buu iska dhowrayaa waxay aan toosnayn oo dhan buu iska dhowrayaa shubahaadkii bal dee su-aal dad iyo waxyaalo mutacafif lafdigan tacafuf wuxuu yar keenaya nooc takalluf oo wax la kasbanayo haddana dee tan buu isku xambaarayaayo waa ruuxa intuu dhowrsooyo cifadaasba uu leeyahay haddana akhlaaqdan dee fiicfiican iyo taxumiba kolkol kharaa-is way noqotaa ruuxa dee dabiico u ahayd oo laguba abuuray in isagoo ama keyrkii iyo nusuusta iyo sharciga raacitaanka iyo waxyaalo kale kasabna way noqotaa ruuxu uu kasbanayo oo waxaan isagoona marka horeba khuluqiisii ahayd buu naftiisii ku xambaaraya ku kelifayaayo waa wuxuu kasbaday ama khuluq fiican haba noqoto ama khuluq xun haba noqoto waa mutacafifnimada haddaba tacafufkuna waa macnuhu tilmaamayo waa dhowrsoon yahayba waa ruuxaasna dee waxa weeye naftiisii taa ku xambaaraya ku kelifaya wixii aan toosayn oo dhanba kaba dhowrsanaya oo duu ciyaalin ciyaal u saaxiiban dad buu leeyahay macnuu waa maxay halkan duu ciyaal ruuxu ka soo qaado dee halkan ciyaal baa sugaya way baahan yihiin cifadan haddaanu lahayn isagoo eegaya baahidoodiyo taas ayuu hadduu xaaraam helana soo qaadaya hadduu xalaal helana soo qaadaya wax kaba dhowrsanayo wey ninkani isagoo dee ciyaalkaa leh baahidoodii iyo iyagu kuma xambaarayaan meel aan fiicnayn inuu wax ka doono ama waxaan toosnayn ama bal waxay shubha ku sugan tahay ama xaaraamnimo bal iyaga iskaga aamusis inuu soo qaade waa ruuxa cafiifka mutacafifka ee ciyaalkan uu leeyahayna aanay isaga cifadii iyo markaa wixii uu lahaa aanay ka kaxaynayn ka suulinahaynba iyadoo bacdaa taas maha ruux dee markaa iyaga daraadood dee haddii uu xataa markuu wax kale u waayo xaaraamtii dee soo qaadanayan ka dhowrsanayn ciyaalka daraaddii kama isagoo taas ayuu dhowrsanaya waxaan banaanayn ba u kaba dhowrsanaya waxaan xalaal ahayn uu kaba dhowrsanaya wixii ay wax ku jiraan baabu iskaba ilaalinaya haddaba kaasna waa ruuxa xaraam kaba dhowrsaday iyo wixii xaaraam gaadhsiinayay bal iyadoo kolkol duruufaha qaarkood dhici karta ruuxa inay waxaan kuma ridaan waa ruuxa isagana sifaadka ahlu janna oo ahlu janna saddexaas waa saddexdii sifaadkii ahlu jannaha wahlu naari qaala wuxuu uhi rasuulki ilaahay wahlu naari khamsatu waana waxyigii markaa loo soo waxyooday ahlu naarku shan weeye alضaciifu aladi laa zabra lahu aladiina hum fiikum tabcan laa yatbacuuna ahla walaa maalan waa mid adaciifu ka daciifka tabarta daran dacfiga halkani waa diin ahaan buu dee naaqis yahay u daciif yahayba xaaladiisa kaleba dacfigaaseeba jiro aladi kaasoo laa zabra lahu caqli aan u sugnaan ama wax zajriya haddii la yidhaha zabarahu macnaa waa intiharahu wasajarahu waa ruuxii oo waxa loo diido ama lagala sajriyo haddaba ruuxani garaan ama caqli xumaantii ka joojinaya ma laha eeg ma laha waa ruuxaas ee aan waxba ka dhowrsanahayn weeye diintiisii naaqiska ay tahay ee wax celiya oo ka joojiya xumaantii xaaraamtii waxaan banaanayn aan uma sugnaanin aladiina kuwaasoo hum kolley jinsi baa loogaba jeedaa tan baa keentay imika halkan in dee mawsuulkan iyo laba jamciyo waxaan imika inta raacsan markii hore lafdiga mufradkaan soo haynay shaksi keliya maaha waa jinsi waa aladiina kuwaasoo hum iyagu fiikum dhexdiina tabacan kolley sidan baa nusqooyinka muslim kuba sugan kutubta qaarkood bay tabacu dhacday icraab ahaanna dee sidaasaa daahirah iyadoo la rafciyo ebahalkana waxbaan iska qadaranaynaa on si aan ugu nasbino oo aladiina kuwaasoo hum iyagu fiikum ama yakunuuna fiikum tabacan weeye jamcu taabicinba waa kuwa dee daba socdun oo ujeeddadu ama ha noqdeen madaxa kuwa raacsan ama dad kaleba waa dadka iyagu waxa weeyaan hamigoodu uu yahay inay wax cunaan iyo inay wax cabaan iyo inay shahwaadkoodii gutaane garasho joojinaysa iyo wax xumaantii ka celinaya aan lahayne idinka daba socodun idin ah oo laa yatbacuuna aan raacayn ahlan ahl macnaa qaradkoodu ehel ma aha iyo zawjiya ay doonayaan walaa maalan xoolo ee hamigoodu waa shahwo gudashadeed iyo xaaraam iyo ay iska ilaalinayaanna ma jirto bal kollay tafsiirna uu leeyahay taabicigii xadiidkii ka warinaya ciyaad ibnu ximaar iyadoo uu weydiiyey qataada mudarif ibnu cabdillaahi waa inoo dambaysahay lakiin waa macnihii guutaas bal taasi waa mid walkhaainu kii labaad waa ka khaayinka ahe alladii kaasoo laa yakfaa lahu aanu u muuqanahayn isaga damacun wax dee damac ama la damco waindaqa haba yaraadee ilaa oo u muuqdo u daahiro oo u babaxa ma waxaasi dee meel un uga dee suurto galo uga haada khaanahu waa khiyaansanaya laa yakfa waxaan ku farsiray dee laa yataru ficilkan khafiyana laba macno isu dido ku yimaadaan khafiyadan oo uu qarsoon uu qarsoon yahayba ah macnaa istatara iyo khafiyo macnaa daharo ah waa laba macno isu did oo kala duwan kolley malaa qolooyinka de ama kutubta luqada aada waxa usii dabdiyaba jaanibkaas waxa weeye imaamkan misbaaxu muniir kale almisbaaxu muniirna waa kitaab aada u qayima aada u fiican marka la eego luqa ahaan iyo jaanibkaas marka la eego kitaab weyne maaha asalka hore kitaabka almisbaaxu muniir wuxuu ahaa kitaabkan fiqiga aha ee kutubta waaweyn ee madhabka shaafici kaba mida asharxulkabiir laba yidhaaho ama kitaabka wajiz ee khazaali uu ku sharxay raafici asharxulkabiir imaam nawowine raximah llahu tacaala rawdo kusoo gaabiyey ama kusoo talkhiisiyey kitaabkaasbuu wixii luqo ee dhacday eeg luqo ee dhacday ama qariib ahayd buu kitaabka u dejiyey laakiin kitaabkii lamaba socdo ee wuxuu noqday kitaab dee marka la eego iyadoonu kitaabku xidhayn madhabna la eegeyn marka la eega dabdi ahaan iyo umurhaajlo waayo wuxuu ahaa almisbaax munir fi sharxi gariibi sharxi kabiir taasaa marka hore magacu ahaaye lakiin waxaa leeya waa kitaab dasir aad buu markaa macnaa u kalaba saaraa kale imaam nawi halkan de waxaa laga yaabaa inaanay san ku dhamayn markaa imaam nawi soo dhigtae ahluluquhu kasoo naqlinaya in la yidhaaho imaka khafaytu shaya idaa adhartahu wa akfaytuhu ama khafayt wa akfaytu idaa satarta wa katabta oo macnaa waxa weeyaan isagoo laba luqo lagu kala qaaday imaka ahlu luqasuu kaba soo naqliyey haddii hulaathi laga dhiga ficilkoo khafaa ama khafiya yakfa haddii laba yidhaaho khafit waxay noqonaysaa waa macnaa adhara u muuqday haddii akfa la yidhaha rubaaci lagaba dhigana macnaa satare lakiin waxaan leenahay kolley isagoo hulaathiyana labada macne isu didkaa way soo naqliyeen labada luqaba isaga naftiisubaa kale waqiila huma luqataani fiihima jamiica hadduu rubaaci yahay iyo hadduu hulaathi yahayba tan oo kale weeyaan oo suuratu daho kale akaadu ukfiha barhkood baaba dee markaa ukfiha macnaha bicna udhirha kuwa fasiree tafsiir ahaan ay kuba fasiray bal waxaan leenahay imika waa macne oo aan idhaahno walkhaainu ruuxa khaa'inkaa alladii kaasoo laa yakfaa aanu u muuqanayn low isaga damacun waa damac waa wax la damco waa wax waindaqa haba yaraado macnaa wax hadduu uhaad helo weeye meelun uuga bidhaamo wax damac la damco shay shahbuu noqon xaaraam buu noqon waxyaalo dee iyada taas ma dhaafayo wixii yaraa xataa ma dhaafayo iska daa wax ka weyno ilaa khan ilaa khanuun macnaa aanu muuqanayn ilaa u muuqdo khanuun waa khiyaansanaya macnaa adigu waa ruuxa khaayinka khiyaamadiisu badan tahay wax yar aan dhaafahayn iska daa wax weynaba wixii yaraa ku ima hadduu yaryahay bana isagii khiyaansanaya siu wixii weynaaba ukhiyaansanayo khiyaanadaasi maal ha noqoto dee ehel iyo waxyaala haba adu waxyaalo kale haba noqote waa khiyaamo guud ahaanba haddaba kaasna kaa khaayinkaa khiyaamadiisu badan tahay wax yar iyo wax weynba hadduu u haad helo ama furso u helo khiyaansanaya isaguna ehlu naar weeye waa sifadii naarta ee waa ruuxii aan ka toobadkeeni waa ruuxay sifadiisu taa tahay bal taaba weeye haddii aan xataa macnihii hore iskuba daysanee badnaa aladi kaasoo laa yakfa anuu qarsoomin lahu dabacun eg haddii wixii uu muuqanayo oo dee dadkii ay ku arkayaan oo lagu fahmayo hadduu doono waa isdhowraya laakiin haddii marka ay noqoto aan u qarsoomayn wuxuu hadday wuxuun uu arko inuu isleeyay laguma dareemayo laguma ogaanayo waa inta qaabo yaraado ee ilaa khaanahu macnahaasna aan ku wadnana waa sax weeye labadii macnahaysu didkaaba meeshu waa inoo noqonaya macnuhuna waa ruuxa khaayinka khiyaamadiisu badan tahay ee wax yar iyo waxa weynba khiyaansanaya warajulu midna nin weeye ruuxii dumarkaana waa la mid waana jinsi baan leenahay laa yusbixu aan wari waa beriisanayn walaa yumsi aan galabaysanayn ilaa walxaal huwa isagu yukhaadicuk inuu ku khiyaamaynayo adiga can ahlika wa maalika ehelkaaga iyo maalkaagii kana adu waa dee kolley waa khaayinkii uuna waa qeyb kale oo ruuxa ku seexanaya ee kusoo toosaya isaguna mukhaadaco iyo khiyaamadad uu khiyaameeyo ama uu bal matalan ehel hadday noqoto iyo waxyaalaha waa khiyaansanaya bal adu wixii u hadhelee ehel iyo dumar iyo waxyaalahaasa maal haba noqoto hadiyo habeenba dee sifadiisaa tan ah kaasna waa mid oo waa noocan bu isna ahlu naarka wadakara wuxuu sheegay albukla awilkadiba kana waxaa la arkaa lafdigii baanu raawi kan aada usoo dabdine imaka waxaan aragnay addaciif waa ko iyo alkhaain iyo kan mukhaadica ah markaa maxaa hadhay laba laba inoo hadhay marka wuxuu sheegay albukla wilkadib oo khasladii afraad ama kuwa afraadna waa kii bakiilka ahaa ee dee xaqa iyo waajibkii wixii kuwa bakiilayay ama waa kaa dee beeni ay caado u noqotay dee waxa weeyaan beentii laazimay waa taa inso dee xadiidkiina ahaa ruuxa beenta sheegaye had iyo goor beentii ku dadaalaya marka dambe ilaahay agtiisa in lagu qorayoba inuu kadaab yahay fujuurkuna inuu waxa weeyaan beentuna ay naar gaadhsiineysaba oo kadibku inuu fujuur ruuxii u gaadhsiinayo fujuurkiina naar kuba hanuuninayo haddaba bukligii ama kadib haddii markaa awdan aan seeda kuma dayno waayo waxaay ruwaadda qaarkood bay halkan kasoo naqlinayaan wadakara albukla walkadiba oo wow ah ee awda aan ku dayno labada mid aan noqono ha mid afraad buu inoo noqonaya marka mid shanaad unbaa inoo hadhay haddii laakiin labadoodii la israaciyo shantii way dhammaanaysaayo ashindiru tafsir un baa u noqonaya bal aan tan ku socono kolley imaam nawine raximah llahu taala akara nusakh awdan buu soo naqlinaya iyadaanay leeyihin waa macnaha marka la eega xagga tacdaadka iyo tirinta ha ku kaga haboon iyadoo wow lagaba dhigo labadoodiiba la israaciyo wadakara albukla wilkadiba oo iyadna waxaa la waa bukligii ama kadibkii dee waa sifaadka dadka ahlu naarka ah washindiru ka isagu dabeecada xun weeye waa asayi lkhuluq alfaxaashu ee fuxshiga badan hadal xun ficil xun oo afkiisaa xun oo ficilkiisaa xun oo waadal fuxshi waatii horena fuxshiga iyo halkii aynu kolley intii aan markaa kitaabka qeybiisii dambeba ayaynu kuba soo marnay haddaba khaasatan rifqigii markay umuurahaasi aan soo haynay daba ka shindirku waa kan asayi lkhuluq waa ka isagu intuu dabeeco xun yahay faxaashna macnaa waa kaiir lfuxshi fuxshigiisu badan yahay hadday tahay hadalkii oo waa ruuxa afka xun leh ficilkiiba ka caynkaasina ee sifada aslihina ee waa kuwa ahlu naarka ah oo ahlu naarkiina bal sifaadkoodii lagu garanayay iyagoo adduunyo joogo kuwana kala mid oo ciddii sifadaa ku sifowday ama sifaat kaalihi dee ruuxii aan toobad keenin een ilaahay si kalaba ugu naxariisan ee waxa weeyaan kama toobad keenin waa calaamadii ahlu naarka ama sifadii ahlu naarka weeye taas walam yadkur abu khasaana fi xadiiثi waanfiq fasununfiqa calayka macnaa waxa weeyaan saddex sheekh waynugu soo maray muslim leeyahay moxamed ibn musane iyo moxamed ibn bashaar way sheegeen jumladaas waanfiq fasanunfiqa calayka ilaahay ku yihi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laakiin abu khasaan kumay sugnayn riwaayadiisa intaasi jumladaasaan kuma sugnayn وxadثna محamed بن المثنى العنزي qال xadثna محamed بن أbي عadiyi عan سacيidi عan qتاadaةa بhada الإسناaد wali xadiثkii baa duruqdiisii noo socdaa محamed بن أbي cadna محamed بن ibrahim بn أbي cadi weeye saynu horba usoo ogaano waa awowgii abu cadigan سacيidkuna waa سacيid بن أbي caruba qataadu ka warinaya qataada bhada الإسناaد waa isnaadkiisii maxay ahaa can mdرف عan cyaad بn xmr intaasaa isnaadka kaba maqan walam yadkur isagu muu sheeginoo fii xadiidihi xadiidkiisan oo markii hore qataada waxa ka wariyey saynu soo maray hishaamu dastawaayi iminka saciid baa kaba warinaya haddaba saciid riwaayadiisan uu xadiidka qataado ka wariyey muu sheegin kulu maalin naxaltuhu cabdan xalaalu jumladaasaa iyadana xadiidka riwaayadan aan la socon xadaثnي cبدالرحمن بن بشhر الcabdiي qال xadaثna yaحyى بن سacيid عan هiشhaami صaaxibi dastawaaئiyi waa dastawa kolleyna horeynu usoo marnay waa nin imaamo aada u qay marka la eego ikhlaas ahaan iyo aqoon ahaan iyo adigu aad dee waxa weeyaan ahaa in dadkii min hiqaati aruwaati rufaca weliba dadkii saalixiinta ahe dastawaadana horesan usoo ogaanay hishaamu dastawaay meel dastawa la odhanayo dhar laga keeni jiray buu malaa dee ka tijaaraysan jiray ama isagoo kaba keeni jiro nisbadu saasun bay uguba baxday haddaba xadaثna qataadaة can mdرفi can ciyaad bni xmaari ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm khadba data ywmi wasaaqa waa kaxeeyey imaka eg hishaam markii hore waa inoogu sugnaayee waqtigii hore mcaad ibn hishaam baa riwaayadii hore ka wariyay inankiisa imika yaxya bnu saciid اqadaan baa ka warinaya haddaba riwaayadan dambe isagu xadiidkii buu kaxeeyey yaxyaan odhanaynaa wasaaqa yaxya alxadiia waa xadiidkii aynu kaba soo marnay lafdigii aynu soo marray buu daba maray dee halkii un uu siibuu usoo u taab yeelay matigii hore wa qaala waxaanu yihi fii aakhirihi markaa waxaa odhanaya kolley yaxya cidda kasii warinaysa waa cabdiraxmaan waa marka cabdiraxmaan kaba dhigayna wasaaqa cabdiraxmaan waa kaxeeyey alxadiia xadiidkii oo matigaa hore ayuu dareeriyey oo dee halkii si aynu usoo mariya siyaaqii hore ayuu dhameeyey wa qaala fii aakhirihi dhammaadkiisii wuxuu ku yidhi qaala yaxya yaxya bnu saciid baa yidhi qaala shucbatu shucbo markaa imika halkan riwaayadan hishaam buu ka warinaya shucbo kama warinaye laakiin dee shucbana dadkii wariyey xadiidku kaba mid ahaa yaxyana isagana gaar ahaan ugaba maqlay yaxya wuxuu yihi qaala shucbatu can qataadata qaala samictu mudarifan fi hada alxadiid haddaba kolley waxay noo soo kordhinaysaa un imika halkan markii horena shucba inoogumu sugnayn oo qataade isagu kama warinahayn halkan nafteeda yaxya bnu saciid alqadaan dee hishaamu dastawaayin waa dariiqiisii taas weeye dariiqay noo dambeeye madarna uu ka warinayana waa qataado un can mudarif ee laakiin riwaayadu yani halkan bay nooguma sugnaaninbe waxaa meesha taal yaxya bnu saciid alqadaan sidaa uu hishaam ugaba wariyey ayuu xadiidkan shucbo ugaba wariyey shucbana qataaduu kaba wariyey laakiin arrin baa taalo qataado waxaa lagu yaqaanaa tadliis ama dadkii mudalisiintaaba weeye tadliiskuna walow markay saxiixeyn ay noqoto kolley dee ay waxa weya waa taa la saxiix yeeloy oo aimadu ay iska samaac ku xambaaraan tadliiska mudalisiinta ee meelahan kuba sugan qataada dee xadiidkii can buu markii hore yidhi can mudarifin baynu soo aragnay can mudarifin waa wax lagu cillayn karaa xadiidkii halkan marha muxuu inoo sheegayaa yaxya inuu shucbo ka wariyey shucba qataado ka wariyey qataadana wuxuu yihi halkan uu can mudarifin samictu mudarifan markaa tadliiskiisii baa meesha ka baxay hataa shucba markuu ka waranayo canba hadduu yahay isagu waxa uu tadliisiye kama u aqbali jirinoo taasna aamin baa laga yahay tadliiskiisiie laakiin waxaa meesha leenahay cancanadii mudaliska ayaa halkan kaba baxday oo waa kan yihi samictu mudarifan wa fi hada alxadiid intaa weeye inta halkan dee faydada inoogu sugan ama ee xadiidigiina taasay noqonaysaa وxadثnي أbو cmاar xuseين بن xurayثi qال xadثna الفضل بن موسى عن الxuseين عن mdr qال xadثnي qتاadة عن مdرف بن عبدالله بن الشhkيr عن ciyاaض بن حmاar أخي بني مujaashع qاaل xadيiثku waa kii hore in aan markii hore la socon ba halkan inoo imanaysa waana tan kolkol dee aimadu intaa gaara bay gaar u saaraan oo xadiidkan iyagoo ciyaad ibnu ximaar ka warinayo kutub kala duwan joogay qaybtan imaka iyadoo muslim loo tiirinayo dee xadiidkana kamid buu ahaaye ayaabay gaar u saaraan kolkol bay markaa muslim inta uu ku leeyahay de waxaau noqon karaa barhkood xadiidkaa keliya ku leeyaha ciyaad ibnu ximaare haddii xadiidkan iyo riwaayada gaar loo saaro gooni loo tiriyo laba xadiid baabay noqonaysaa marka waayo waxyaalo kale kuma laha bal kutubtaan leynahay axaadiidiisu aad bay uga yar tahay haddaba intii kale inooma dhammaynayo intii hore aynu soo marnay xadiidkii hishaam waynu soo aragnay ziyaada halkan inoogu imanaysaa qataadada maanta waxaa ka warinaya ninkii madar ibnu dahmaan la odhanaya alwaraaq waana nin bal kolley xadiidkiisu mid dee la daadiyo maahe laakiin aymo kala duwane ay daciifiyaan kolley hore waxaynu usoo marnaybo dee meel horena waan kusoo marnay madar alwaraaq muslim usuul kama wariyo xadiidku gaar isagu u warinayuu ka warinayaa ma jirto sanoo kale xadiidka aimadii ay wariyeen ama hiqaadii ruwaad aha isagu dariiqun uu kaga jiro mutaabaco uu yahay ayuu ka wariyaa waayo muslim wuxuu kaga sugan yahay bukhaari waa tacliiqaad sida kalena isna uguma sugna tacliiqaadu dee waa jiraan muslimna waa mutaabacaad macna xadiid uu isagu asalaho oo usuushii kaba miduu isagu madar ka warinaya ma jirto laakiin imanka xadiidka waa inoo sugan yahay waa inoo dhan yahay waa duruqdan kale dee xoogeynaysa un duruqdii hore waana mutaabacaadka iyo waxyaalaha shawaahidda ayuunbu bal matalan dariiq kaba wariyaa mana badnayntaase waa wax yaroo tirsan xataa oo madar waraaqa wuxuu yihi markaas qaala ciyaad ibnu ximaar baa odhanaya qaama fiina rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa dhexdayada ka kacay daata yowmin khaiban xaalu yahay isagoo khudbaynaya faqaala wuxu uhi in allaha ilaahay amaranii waana xadiidka oo aynu soo maray ee imaka markii horeba alaa ina rabbi amaranii an ucallimakum waa ti inti wasaaqa waan u kaxeeyey madar alxadiida xadiidkii ayuu waday waa xadiid bimili xadiidi hishaamin hishaamu dastawaaye xadiidkiisi aynu kaba soo baxnee dheer ah wax laba mida kiibuu be matalan dee soo kaxeeyey oo siyaaqiisi oo kale ayuu waday can qataadata wazaada fiihi laakiin ziyaadu lahaayo wuxuu ziyaadiyey wain allaha ilaahay awxaa u waxyooday ilaya aniga wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu ha kibrina dadka ha iska saraysina tawaaduca isyareeyo tawaaduca taas antuna waatay odhan jireen mufasirada waayo awxaadu macnihii qowlkay leedahay laakiin xuruuftii qowl kuma sugna waxyigii baa tafsiirkiisu ka yahay wixii loo soo waxyoodaabaa tan ah waa antii mufasirada ahayd waayo shardigeediina waan haynaa inay jumla ka horeyso jumladaasna macna qowl ay leedahay laakiin xuruuftii qowlku aanay ku sugnayn qaafiya dee qowl imaka in allaha qaala imaka halkan may waa in allaha awxaa ilaya an tawaadacuun xataa laa yafkara axadu cala axad waa kay laa yafkara si aanu ugu faanin axadun axad calaa axadin waayo dee markaan tawaaduc jirin ruuxu xataa wuxuu xaqba haba ahaado wix ilaahay siiyey haba noqdee dee isagoo dadkii kale yaraysanayaaba laga yaabaa wixii xaq ahaayee u lahaa iyo wax taasa ama jiraba inuu ku faano uu kuma faano haddaba si aanay u dhicin taas oo aanu axad axad kale u faanin walaa yabqiya aanu dulmiyin oonu ku tacadiyin axadun axadna calaa axadin axad kale oo fakrigii waxaa u noqonayaa shay isagii kuba sifoobo jiro waaqacaba oo uu sheegsheegayo kuba faanayo ruuxii kale amaa tan kale dee waaba shay dee dulmi iyo tacadi uu ruuxii kuba tacadiyayo isagoo dee kibirkiisa labadoodubana waa asbaabtooda iyo waxay kaba dhasheen waa kibir iyo isla weyne ruuxa kuba sugan haddaba si aanay taasi u dhicin oo arrintaasi aanay u dhicin tawaaduca taasaa ilaahay soo waxyooday xataa laa yafkara waa kay laa yafkara axadun calaa axad walaa yadiya axadun calaa axad وqاaل في xadيiثi wuxuu ku yihi وhm فيكم طبعا laa ybغuna أهلا وalaa maaلا waa lfdigii un waa in yaray ku kala dunaayeen الضaعيiف أهل النaari خمسة الضaعيiف الadي laa زbra lah intaas waa lamid lakiin maxaa halkan ahayd الadيna hm فيكم طaبعا ayaa الadيna may jirina وhm iyagu فيكم ay ykununa ma yعiشhuna فيكم taبعا xaalayin kuwa idinka idi raacay halkii laa yتبacuuna أهلا walaa maalan oo barhkood laa yتaبicunana lagu dabdiyeyba maxay ahayd laa ybغuna أهلا وamaalan kani arrin kale maaha waa shaawadiisa gudashadeedi iyo waxa u cuniyo waxa u cabayin baaba hamigiisu yahay wax kalaba maaha ehl uu doonayo iyo zawjo uu doonayo iyo xoolo uu doonayo waxaasi ma jirto fikirkiisu waaba shahwada gudashadeed iyo waxa cun iyo wax cab un iyo waxaas wuxuu iska dhowrayaana mama jirto taas baa kuma sugnayd tafsiir baa inoo dambeeya muxuu ihi faqultu waxaan idhi qataada odhanaya fayakunu dalika ya abaa cabdillahi fayakunu miyuu ahaanaya dalika arrinkaasi arrinkaasi miyuu jiray oo muwaaqac baayo arrinkaasi miyuu jiray de ina waa ka wenye mudrif ibn cabdillahi ibn shakhir waa nin taabici oo taabiciin raggii ugu waaweynaa kaba mida hadalkiisan si aynooguma suganna dee inuu mukhadarba yahay weeyaan oo uu jaahiliyada bal aakhiradeedii soo gaadhay oo waxyaalihii jiray waxuu ka soo gaadhay qataada weydiinayo arrintaasi ruux saasoon hami kalaba lahayn oo aan ehel doonahayn oo naal doonahayn oo wax dee xumaan ka joojinayo isaga garashiina aan lahayn be wixiisba taa wax la cuniyo wax la cabiyo shaawo uu guto u yahy arrinkaasi miyuu jiray oo miyuu jiray buu leeyahy qaale wuxuu nacam ha wallahi baan ku dhaartay laqad adragtuhum waan soo gaadhay dadka caynkaasi fi ljaahiliyati jaahiliyadii waan kusoo gaadhay oo muxuu aba ahayd waina rajula ninku la yarcaa waa u raacaya cala alxayi reer ayuu xoolaa u raacayay maadihi kuma sugnayn waa hami kale ma lahayn ilaa waliidatahum yadawha addoontooda uu tago u mooye waxa xataa ujro uu qaadanayo iyo wax kaluu doodaya ma jirina waa addoontaa dee iyaguba taasoo kala iyada taa uu shaawadiisa ku guto hamigiisuba taasoo taasuu reerka ula joogaayo xoola ugu raacaya wuxuu ka qaadanayaa ma jirto wax kaluu doonaya ma jirto waa intaa dee cuntadina kolle waa la cunaya arrinkiisna waa waliidadoodaas dee oo uu u tago un ayaabay ahayd oo dad saasaa jiray haddaba waa kuwa aan dee hami kalaba lahayn adigu wakti kasta waa la heli karaa ruux hamigiisu yahay wuxuu cunay wuxuu cabaye shahwo u guto xaraan iyo xumaan iska dhowrayaan aanu jirin dee imakaba wakti kasta waa la helayaa dadka caynkaasaba weeye bal marka ayn mudarifana iyo abaa cabdillahi ninkuu sheegayaana waa faqultu qaa'ilku waa qataada iyo abaa cabdillahina waa mudarif ibnu cabdillahi waa kunyadiisiintaa bal in yar baan kaga dari kolley wakti laakiin waa baab dheer bal ha iska wada raacay intii hore aan xoogaa fadhinay waanu dheeryahay axaadiisna way isku xidhan tahay ee halkaa caaw haynoo joogo allah subxaana wa tacaala alaa alam subxaanaka allahuma